بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدموا لكم مجالس رمضان, مجالس رمضان, مجالس رمضان, مجالس رمضان لفضيلة الشيخ cabd kariim xasan xoosh
fadlan ku soo dhowaada fadhigii labaad
alxamdu lilaah rabi اlcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wacala aali muxamed khudbadda waa maqlayseen waxay ku saabsanayd istikfaarka ilaahay la dembi dhaaf weydiistay ku saabsanayd marka towbadda iyo istikfaarka waa in lagu dadaalaa towbadda waxay culammadu yidhaahdeen shuruud bay towbaddu leedahay shardiyaa loo shardiyaa shardiyaday leedahay haddii wax maqan yihiin oo shardi ka mida shuruuddeedu maqan yahay towbaddu asixi mayso markaa si qofka towbaddu uga asaxdo waa inuu ogaadaa shardiyaday leedahay in la toobad keeno dembiyada laga toobad keenaana waa waajib wa tuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuun baa allah yidhi yacnii xagga ilaahay u toobad keenoo u soo noqda mu'miniintaay lama odhan ayuha almudnibuun waayo ruuxna dembi ka madhnaan maayo marka allah u toobad keena baa layihi marka waa amar towbaddii markaa waa waajib shuruud baa toobadda loo dhigaa shardiyada toobadda loo dhigo waxaa ka mid a shardiga koowaad alikhlaacu can iddembi waa in dembiga laga fuqaa ama laga dhex baxaa iyadoo qofkuu dembigii ku dhex jiro oo dembigii ku dheehan yahay inuu yidhaahdo astakfiru allaha wa atuubu ilay ma noqonayso towbad runa noqon mayso waayo towbaddii waa maxay waa noqosho xagga ilaahay loo noqonaayo oo macaasidii iyo dembiyadii laga noqonaayo oo taacada loo noqonaayo yacni waa rujuuc ila allah ilaa taacatih ilaahay xaggiisaoo loo noqonayo wey marka markuu leeyahay waan toobad keeno xagga ilaahay baan u toobad keeno u soo noqday hadduu dembigii ku dheehan yahay dee hadalkaa wuu ka been sheegayaa waayo noqoshadii ma samayn waa kanoo markaa macaasidii iyo dembigiibuu ku jiraa dembiga uu ka toobad keenayo awalan waa inuu ka fuqaayo ka dhex baxaa dembigaasi ha noqdo dembi uu ilaahay ka galay oo aan xaq markaa makhluuq ama aadami ku tacalluqin ama ha ahaado dembi xaq makhluuq ku tacalluqo oo aadami dembigii markaa laga galay ah mid walba waa in laga dhex baxaa madaalimta iyo dulmiga waa inuu celiyaa hadduu markaa xadgudubu cid ku xadgudbay ama wax ka dhacay ama wax ka qaaday ka toobad keenaayo waa inuu markaa ka dhex baxaa oo uu madlamada iska celiyaa ciddii lahayd waa inuu celiyaa awalan waa aliqlaacu can idembi shardiga labaadee loo shardiyaa waxay tahay yacni dembiga marka uu ka toobad keenaayo annadamu waa inuu ka tiraanyoodaa oo ka qoomamoodaa oo isku ciilkaanbiyaa dembigii nebigu wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam annadamu tawba tiiraanyada dembiga laga tiiraanyoodaa waa tawbo dembigiibu qofku ka tiiraanyoonayaa oo isku ciilkaambiyayaa marka waa tawbo yacni waxaa tawbadda ugu muhiimsan weeye nadamku ama tiiraanyadu waa shaygii tawbadda ugu muhiimsanaa weeyaan marka waa inuu ka tiiraanyoodaa dembigii shardiga saddexaadee loo shardinayaa waxay tahay alcasmu calaa an laa yacuuda ilayhi abadan waa inuu markaa go'aansadaayoo niyeeyaa dembigaa inaanu dib ugu noqon waa inuu casmiyaa niyo go'aana oo dhab ah waa inuu la yimaadaa ee shardi ma aha inaanu dib ugu laabmin oo isagoo dembi ka toobad keenay waa dhici kartaa mar dambe dembigii haddana inuu ku dhaco oo shayddaanka gacan sarreeyo waa suuroobi kartaa laakiin isagu niye ahaan waa inuu go'aansadaa markanuu toobad keenayo dembiga inaanu dib dambe ugu noqon doonin oo ugu laabmi doonin shardiga afraad ee loo shardiyaa waxay tahay ikhlaas waa in towbadaasi ka tahay camal kasta oo wanaagsan oo la qabanaayo ilaahay dartii qofku inuu u sameeyo ikhlaas ay ka tahay waa loo shardiyaa sida camallada kale wanaagsanba ikhlaaska loogu shardinayo ayaa loogu shardinayaa towbada lafteedana waa in istusnimo aynay ka ahayn ha lagugu ammaano ninkii hebel wuxuu noqday toobadkeen oo dee nin yacni wanaagsan buu noqday muraadkiisu waa inaanu ahay waa inay tahay rabbi inuu ku raalli geliyo oo towbaddaasi liajli illaah waa inuu u toobad keeniyo muraad kale waa inaanu ka lahayn shardiga shanaad ee loo shardinayaa waxa weeyaan xilliga uu toobad keenayaa waa inay tahay xilli towbaddu furan tahay ee haddii towbadda albaabkeedu wakhtigaa xidhan yahay towbaddaasi asixi mayso laba wakhti baana towbaddu albaabkeedu uu xidhan yahay mar ruux ga- cid gaaray ka xidhan tahay marna dadkoo dhan mar cid gaaray ka xidhan tahayoo naftu markay ruuxa iska gurayso oo ka baxayso oo kalxamaha soo gaadho ruuxii xaaladdaa gaadhay xaalatulgargara isaga towbaddu waa ka xidhanta ina allaha yaqbalu tawbata alcabdi maa lam yugargir baa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam ilaahay waa aqbalaa towbadda addoonka intaan naftu soo gaadhin kalxamaha aynay soo gaadhin ilaahay towbadda waa aqbalaa yacni hadday kalxamaha soo gaadho towbadda lama aqbala xadiidku ku tusinaya oo laga fahmaya marka xaaladda qarqarada ay tahay naftu markaa sakaraadka uu ku jiro ruuxu ee ay soo gaadho kalxamaha albaabka towbaddu waa ka xidhanya waayo waa towbad idiraar ah waa khasab yacni qofkii markaa uu isleeyahay ee ikhtiyaar aanu kula imanaynin ee uu isleeyahay cadaabkii waa tanoo markaysagaa dacalkaa lagu soo saaro waad aragtaa asbaabtiisiiye dee iska toobad keen waa ibdiraar waa dani ku tidhi taas towbaddaas waa xidhanta qorraxdu markay galbeed ka soo baxdana albaabka towbadda in la xidhaayuu nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam oo marka qiyaamadu ay soo dhowaato qorraxdu galbeed ka soo baxdo albaabkii towbadda waa la xidha cid towbad markaana laga aqbalaya ma jiro camalka ciddii wax wanaagsan ku sugnaan jirtay oo wanaaggii ay sii waddo waa laga aqbalaya wanaagga ay sii waday laakiin ruux gaal ahaayoo markaa islaamay islaamnimadiisa la aqbali maayo ruux faasiq ahaayoo fisqiga ka toobad keenayna marka lagama aqbalaayo towbadda u fisqiga ka toobad keenay yacni lagama aqbalayo yowma ya'ti bacdu aayaati rabbika laa yanfacu nafsan iimaanuha lam takun aamanat min qablu aw kasabat fii iimaaniha khayra waxaa ilaahay inoo sheegay maalinta aayaadka rabbi wax ka mida ay yimaadaan waa marka qorraxdu galbeed ka soo baxdo sida axaadiistuba ay ku fasirtaye nafna iimaankeeda marka ay la timaaddo aan hore mu'minad u ahayn anfici maayo camalka daacadee markaa ay soo darrisiiseen la timaadee hore aynay u samayn jirinna iyadana laga aqbali maayo yacnii aayaddu waa sheegaysaa axaadiista nebiguna sala allahu alayh wasalam waa sii caddaysay oo macnaha waa tilmaantay waa dhici kartaa bay yidhahdeen culammadu dembiyada qaarkood qofku inuu ka toobad keeno isagoo dembiye kale ku sugan oo intuu ka toobad keenaa u ansaxaysa towbaddeedu oo laga aqbalayaa mar hadday shuruudu dhammaystiran tahay dembi kale sugnaanshahay ku sugan yahay dee waxba yeeli maayo qadarka uu ka toobad keenay intuu ka toobad keenay towbaddaasi waa u sugnaanaysaa intii ku hadhsanna way ku hadhsanaanaysa sida saxiixa ahlusunna waljamaaca ay qabaan sidaas yada a weeye oo saxdana ah adilada caamnimadeedana laga qaadanayo haddii xuquuq bini aadam ay ku jiraan dembiga laga toobad keenayo waxaa lagu darayaa intaa hore la sheegay inuu ruuxu yacni madlamadii iska celiyo dulmigii amaba ka xalaashado taasaa lagu daraya hadda ma ahoo keliya wuxuu hadday yihiin dulmi laga galay bini aadam bes dulmiga keliya iska celi ma aha towbadna waa in lagu daraayo shuruudaha kale lala yimaadaa ya ilaa xaq aadmi ha ahaato laakiin xaq ilaahayna waa ku jiraayo ilaahay baa xarrimay mar hadduu ilaahay xarrimay xaq ilaahay waa ku jiraa marka shuruuddii kalena waa lala imanayaa dulmigii in la iska celiyo ama laga xalaashadana waa lagu darayaa taasna sidaas iyadaa weeyi bisha ramadaan sida laynoo sheegay waa bil fadli badan habeen kastoo habeennada ramadaan ka midana dad baa naarta laga xoreeya aan hore looga xorayn marka asbaabtii ruuxa naarta lagaga xorayn lahaa waa in lagu dadaala oo lala yimaada marka istikfaarka iyo towbaddana waa in la farabadsadaa astakfir allaha wa atuubu ilay lagu celceliyaa iyadoo yacni niyada lasoo xaadirinayo oo si niyaa ilaahay dembi dhaaf loo weydiisanayo sheekh culammadii hore ka mida waxaa laga soo raray inuu yidhi istikfaarunaa yaxtaaju ila istikfaar war dembi dhaaf dalabkeenna wuxuu u baahan yahay laftiisa inaynu istikfaar ka samayno ya oaynu ilahay dembi dhaaf ka weydiisano istikfaarkii baa istikfaar u baahan waa halkay soomaalidu yidhaahdaan war rabbibarigeenni ma ka rabbi barina marka wuxuu tilmaamayaa istikfaarka laftiisii waa in ilaahay istikfaar laga sii weydiistaa waayo istikfaarkii baa kadib ku dhisnaa been waa toobad keenoo adaanka dembi dhaaf ku weydiisanaya dembigina waa ka soo noqda kamana noqone waa ku jira ya marka ka noocaasi wuxuu noqonaayey istikfaarkii istikfaarka u baahnaa ayuu noqonaayey marka istikfaarka iyo toobada aad iyo aad ha loogu dadaalo yacni marka waa arrin aad iyo aad u muhima maalintii dhoweed ee jimcihiina kollay su'aalo ku saabsan ama u badan xagga ramadaanta ayaa markaa la soo bandhigay iyadoo markaa dadka qaarkood weli su'aalihii ay u dhiban yihiinna wakhtigii waa yacni inagu dheeraado waynu joojinay marka iyadoo la xaq siinayo weliba ramadaanta su'aalo ramadaanta ku saabsan haddii ay jiraan waynu markaa isku dayaynaa in sha allahu tacala inu ka jawaabno oo waxay culammadu yidhahaan afdalulcilmi cilmu lxaal cilmi waxaa ugu fadli badan cilmiga xaalka bimacnaa xaaladda qofku uu ku jiro cilmiga ku saabsan marka ramadaantan hadda aynu ku dhex jirno cilmiga ku saabsan aad iyo aad baa loogu sii baahan yahay marka ramadaanta su'aalaha ku saabsan waa in la soo bandhigaa haddii laga tegi waayo salaadaha iyo waxyaalaha ku saabsan lafteeda waa lagu dari karaa marka ciddii su'aal muhima mawduucaas ka haysa waa soo bandhigi kartaa su-aashu waxay ku saabsan tahay ruuxii xanuunsanaya oo jin ama sixir uu hayo wixiina ay dhibayaan oo aan ka soomi karaynin ma soomayaa mise waxa weeye waa furayaa masaladaasi waxa weeye waa mariidkii unbuu noqonayaa allahna wuxuu yidhi faman kaana minkum mariida aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar yacnii kii idinka mid ah buka ama safar ku sugan waxa markaa saaran maalmo kale inuu soomaa saaran yani waxaa loo jeedaa maalmahan inuu afuraa waa u bannaan tahay marka maalmahan uu afurana maalmo kale ayuu beddelkooda qallaynaya oo cadadkii uu afuray abuu qallaynaya wallahu aclam
sheekhana saa'ilku wuxuu leeyahay xadiidka ku saabsan man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembih dembi dhaafkaasi miyuu u xasilayaa qofkii ramadaan qayb ka mida kaca
xadiidka ku saabsan man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbih waxaa loo jeedaa bisha ramadaan oo dhan qofkii qiyaamka la yimi baa loo jeeda fadiiladaasi waxay u xasilaysaa oo dembiyadiisii hore ruuxa loo dhaafayaa markuu ramadaan wada kaco oo bisha ramadaan qiyaamkeedii dhammaystirto laakiin hadduu habeenada qaarkoodna kaco habeenada qaarna aanu kicin dee fadligii wuxuu noqonayaa naaqus inuu noqdo marka fadiiladii dhammayska tirayd heli maayo fadiiladii dhammayska tirayd ma helaayo markuu wada dhammeeyo bisha markaa qiyaamka la wada yimaado shardigaana la yimaado iimaanan waxtisaaban ay uga dhacdo isagoo iimaan iyo ixtisaab iyo ajardoon arrinkaa ku samaynaya wuxuu noqonayaa gufira lahu maa taqadama min denbih fadiiladaasoo dhammaystiran inuu yeesho laakiin kaan dhammaynini yacni fadiilada qadarkuu la yimi u ka yeelanayaa oo naaqus bay noqonaysaa laakiin ma wada helaayo fadligaas wallahu aclam su-aashu waxay ku saabsan tahay ruuxa weyne da'da ah ee aan soomi karaynin ee ay ahayd inuu fidyo bixiyo hadduu yidhaahdo wadaadka masjidka tujiya ayaan siinayaa masjid masaajidda ka mid a ma la siin karaa jawaabtu waxay tahay waxaa loo eegayaa uun miskiinnimadaa loo eegaya haddii daabitkaasi ku rumoobayo wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin oo uu yahay markaa ruux baahan dee waxay noqonaysaa inay fidyadii ku baxayso qof kasta oo muslimah oo baahan fidyadu waa ku baxaysaa lab ha noqdo ama dhadig ha noqdo yacni noocu doonaba ha noqdo waxaa loo eegayaa muslim baahan inuu yahay intaasunbaa loo eegaya wallahu aclam su-aashu waxay ku saabsan tahay oo inanku sheegay dadka gawaadhida markaa kaxeeya gawaadhidaasoo u kala gooshaya magaalooyinka u kala gooshaya oo marna halka jooga marna magaalada kala jooga ma noqonayaa mid yeelanaya xukunkii safarka ma yeelanayaa oo iftaar ma ka dhalanayaa inuu markaa ruuxii afuro mise waxa weeye ma yeelanayo ruuxii markaa xukunkii safarka yeelan maayo taas waxay tahay sida yacni saxda ahi in safarkii markaa hadduu bato aanu safarnimadii ka baxayn lama odhanayo gaadhiga korkiisuu muqiim ku yahay ya oo gaadhiga korkiisa dee muqiim laguma noqdo marka haddii safarkii dee uu bato xukunkii safarnimo ka bixi maayo sida xanuunkiiba hadduu bato yacni xukunkii xanuunka aanu uga baxayn faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar marka ruqsadii wuu yeelan karaa ha yeeshee waxay ku xidhnaanaysaa mar haddaynay shiddo ku haynin soonka uu soomayaa hadhow miyuu ku adkaanayaa inuu markaa qalleeyo mise waxa weeye kuma adkaanayo labada iyamaa markaa se uu u sahlan yahay dadka qaarkood baa dhici karta markay dadku sooman yihiin inuu soomaa ay u sahlan tahay laakiin hadhow markay dadku afuraan inuu soomaa ay ku adag tahay marka ka noocaasoo kale ah waxay noqonaysaa haddii hadhow uu ku adkaanayo soonku uu ku adkaan doono yacni safarnimada waa inaanu waxba eegine waa inuu markaa waxaweyn iska markaa soomaa oo soonkii la yimaadaa soonkii la yimaadaa si markaa waxa weeye dayntaasi dee aynay ugu dayacmin ya ila waa dayn ilaahay markaa waajibaadkan dadka saarani waa dayn ilaahay fa daynu llahi axaqu an yuqdaa marka qaantaa inuu iska reebo waa arrin aad iyo aad u muhima haddii hadhow ku adkaan doono qalluhu hor ha ka soomo iyaanu dib u dhigin laakiin ruksada waa qaadan karaayo xaalaadka qaarkooda inuu u baahan yahay afraadda u arkay safarkaana uu ku jiro yacni iska yacni badan ee wakhtiyada badan uu ku sugan yahay waa ruksada waa qaadan karaa laakiin hadduu ku adkaanayo qalluhu waa inuu marka hore soomaa oo aanu afurin walow safarba ha ahaadee kollay soonkii inuu markaa soomaa waa lagama maarmaan oo safarnimadu waxa weeye dee soonka kama ridayso oo fidyo uma bannaynayso waxay noqonaysaa uun soonkii inuu markaa ilaaba ilaa soomaayo ama ha la yidhahdo marka hore uu soomayaa ama ha la yidhaahdo marka hore ruqsaduu qaadanayaa ee marka dambe u qallaynaya marka xilliga dee uu soomaayo isagoo safara soonku waa ka asaxaya sida saxiixa adiladuna ku soo aroortay axaadiista nebiga sala allahu alay wasalam lagu hayo waayo saxaabada nebigu sala allahu alayh wasalam iyagoo nebiga ay la socdaan oo ay safar yihiin ayaa saxaabada qaarkoodna waa soomi jireen fa mina asaa'imu wa mina almuftir qaarkaya waxay ahaayeen bay yidhaaheen qaar sooman qaarkayana waxay ahaan jireen qaar afuran taasina waxay ahayd ramadaan markaa soonkii kama dhacaayo ilaaba ilaa waa inuu soomaa oo safarnimadu ka ridi mayso marka isagoo dee safaraba waa soomi karaa ee wakhtiyada markaa u sahlan waa inuu markaa soomaa saas iyadaa bay noqonaysa su-aashani waxay ku saabsan tahay safarka lagu afuri karaa ma safar oo dhanba mise waxa weeye waa masaafo mucayan oo gaar ah kollay culammada jamaahiirta ama badankoodu waxay yidhaahdaan waa masaafatul yacni masaafada safarka ee ruksadu ay ka dhalanaysaa waa masaafo gaar ah waxay yidhaahdaan in badanoo culammada ka midii waa laba marxalo yidhahdaan bacdi ka yareeyana waa jiraan laakiin daa'ifo culammada ka midii labada marxalo mala waxaa lagu qiyaasaa dhowr iyo siddeetan markaa kiilo baa lagu qiyaasaa saddex iyo siddeetan kilomitr ahlucilmiga qaarkood waxay qabaan daliil gaaroo ku soo arooray taxdiidka safarka la xadidaayo oo masaafadaa lagu xadidayo daliil ku soo arooray ma jiro saas aawadeed wax kasta oo safar lagu itlaaqo lagu magacaabo ruksadu waa ka dhalanaysaa haddii qasri salaada la qasriyo tahay oo la gaabiyo iyo hadday tahay afuritaan markaysaga la afurayo ramadaantii mid walba marka waa ka dhalanaysaa bay yidhahdeen waxaanay deliishanayaan adilada itlaaqeeda iyo cumuumkeeday deliishanayaan waxay leeyihiin daliil gaaroo saa ku soo aroorayna ma jiro yacni adiladana waxaa laynoogu sheegay safar wax kastoo luqa ahaan loogu itlaaqo inuu safar yahay xukunku waa ka dhalanaya faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin aya safar baa soo gelaya daliil xadidaya safarka markaa qaarkii ku gaar yeelaya haddaan la haynin waxaa la odhanayaa xukunkaasi safar oo dhan waa ku sugan yahay xagga daliil ahaan qowlkaasaa qawi ah laakiin jamaahiirta culammadu sida kale ayay mareen wallahu aclam su-aashu waxay ku saabsan tahay nin xoolo xaaraana haysta ma laga shaqaysan karaa isagoo xaaraantii isagu haysta dabeedna markaa taama lagu soomi karaa xaaraantii inuu cidnaba ku caawiya uma bannaana allah wuxuu yihi walaa tacaawanuu cala alimi waalcudwaan wixii dembi ha isku caawinina ayuu allah yidhi marka dembi in cidnaba lagu caawiyaa ma bannaana kasabka xaaraan ka soo galaana wuxuu noqonayaa qofka inuu xaaraan ka yahay ina allaha idaa xarama shay-an xarama hamanahu baa xadiis kale ku soo aroortay in nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam ilaahay hadduu shay xaaraantinimeeyo shaygaa lacagtiisana waa xaaraantinimeeyey marka wixii xaaraantaa waa in laga fogaadaa xaaraanta in marka lagu biiliyo oo yacni carruurtii iyo reerkiiya lagu biiliyo amaba qofku isticmaalo lafteeda mid u bannaan maaha xoolihii xaaraanta ahaa waa in la yska ilaaliyaa nebigu wuxu uhi sala allahu aleyh wasalam kullu jismin nabata bisuxtin fannaaru awlaa bih yacni jidh kasta oo xaaraan ku baxay bimacnaa ku koray oo ku weynaaday ama ku naaxay yacni naar baa u xaqle baa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam marka xaaraantii waa in laga fogaadaa hadduu qofku soomo oo wuxuu ku suxuurtayna ay xaaraan tahay wuxuu ku afurayaana ay xaaraan tahay xaalka caynkaas ah soonka faralku waa ka dhacaya oo lama odhanaayo maad soomin la odhan maayo ee maalintaa waa inaad qallaysaa cidi ku odhan mayso ha yeeshee fadiiladiiyo ajarkii buu waayayaa ajarkiiyo fadligii ayuu waayayaa dembina waa looga qorayaa laakiin la odhan maayo yacni soonku kaama asixin qallihiina waa ku saaran yahay waa inaad markaa maalintaa qallaysaa cidi odhan mayso faralku waa ka dhacayaa laakiin sawaabkiiyo ajarkii buu waayayaa wallahu aclam su-aasha waxaan u fahmay ruuxii suxuurta ka tegey oo badrheedh uga tegey dabeedna dhibaato badani ka soo gaadhay suxuurtaa uu ka tegay ee sidaa ku soomay ma ku dembaabaya naftiisa ruuxu inuu dhibaa uma bannaana oo allah wuxuu yidhi walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima nafyihinna ha dilina wuxuu kaloo ilaahay yidhi walaa tulquu biaydiikum ila tahluka wuxuu kaloo nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam laa darara walaa diraar wax dhib la yidhaahdaa ma bannaana marka naftiisii inuu dhibaa mid u bannaan ma aha suxuurtuna waa sunne mu'akada siday culammada badankoodu maraan bacdi culammada ka midina waxay yidhahan waa waajib oo waxay yidhahdeen adilada ku soo aroortay tasaxaruu waa amar walamru yaqtadi alwujuub amarku waajibnimu keensanaya daa'ifa ahlucilmiga ka mida saa maray ha yeeshee haddiiba xataa la yidhaahdo itlaaqa ahaan waajib uma aha xaalka ruuxii dhibaato badani ka dhalanayso suxuur la'aanta inuu u badrheedhaa suxuur la'aan inuu ku soomo isagoo kari karaya inuu suxuurto awoodaya tacdiibuu nafta cadibaayo sidaa u sameeyey laa shaka kaasi inuu ku dembaabayo waayo naftiisii buu dhibay laa darara walaa diraar naftiisa inuu dhibaana uma bannaana sunnadiina ogaan buu u khilaafay waana awoodi karaya inuu suxuurto suxuurtiina ogaan buu uga tegey idraaruu naftiisa dhibayo iyo dhibaato inuu dhibayo keliya ayuu sidaa u sameeyey marka laa shaka kaasi isagu waa ku dembaabayaa wallahu aclam su-aashu waxay ku saabsan tahay qofbaa wuu soomaa qaadkana waa iibiyaa waxa uga soo baxana dee waa ku soomaayo waa ku suxuurtaa waana ku afraa weliba wuxuu ku daray cid kalena fidyu ka bixiya waxay ku xidhantahy marka hore qaadku muxuu yahay ma xalaal baa mise waa xaaraan qaadku xaaraan weeyo ma bannaana wuxuu xaaraan ku yahay caafimaadkiibuu waxyeelayaa hurdadiibuu tagsiinayaa yacni qofka noloshiisiibuu qasayaa caqligiisi iyo maskaxdiisiibuu khalkhalinayaa dhibaatooyin badan buu leeyahay dhibtiisaa dheeftiisa ka badan khamrigi iyo khamaarkana waxaa loo xaaraantinimeeyey waa in dhibaatadoodu ka badan tahay dheeftooda qaacidada sharcigii waxay tahay maa kasura dararuhu calaa nafcihi fahuwa xaraam wixii dhibtiisu dheeftiisa ka badan tahay shareecada xaaraan bay ku tahay marka dhib badan buu leeyahay mar hadduu qaadkii xaaraan yahay kasabkii laga shaqaysanayey qaadkana wuxuu noqonayaa xaaraan ina allaha idaa xarama shayئan xarama samanahu ilaahay hadduu shay xaaraantinimeeyo lacagta ka soo baxaysana waa xaaraantinimeeyey yacni wixii xaaraana faa'iidadiiyo kasabka laga helayna wuxuu noqonayaa xaaraan buu noqonaya marka in laga suxuurto iyo in laga shaqaysto iyo in lagu afuraa midnaba ma bannaana yacni waxa weeye ashyaada dhammaantood wax bannaan noqon maayo sadaqo in laga bixiyaana ee mid markaa ajar sadaqa lagu helaya maaha marka fidyada in laga bixiyo ma aha yacni kasabka iyo lacagta qaadka laga helay in laga bixiyo ma aha niyatu takhallus waa u bixin karaa inuu isdhaafinayo laakiin sadaqo uu qurbo ku doonaayo ama fidyo waajib lagu gudanaayo dee qaadkii laguma bixin karo lacagtii ka soo baxday oo kuma ansaxayso wallaahu aclam su-aashu waxay ku saabsan tahay qunuudda salaadda taraawiixda witrigeeda la qunuudo deliil miyaa loo hayaa mise looma hayo inse marna la yska daayo marna lala yimaado maxay noqonaysa jawaabtu waxay tahay witriga in la qunuuto ama taraawiix ha noqoto ama kayrkeeda ha noqotee deliil baa loo hayaa xadiis baana ku soo arooray oo nebigu sala allahu alayh wasalam xasan bnu caliyin wuxuu baray witriga inuu ku qunuudo ayuu baray oo yidhaahdo allaahuma hdinii fii man hadayt ilaa akhirih allaahuma hdinii fii man hadayt kumay soo aroorin salaadda subax ee xadiidka saabitkeed sugani wuxuu ku soo arooray witriguu ku soo arooray salaadda witriga ah ragcad ha noqoto ama saddex ragcadood ha noqoto ama wax la mid ee tiro isdheer ragcadda ugu dambaysa in lagu qunuudo ayay ku soo aroortay marka xadiiskaasina waa sugan yahay ahlu cilmiga yani culamo badan oo muxadisiina ku weeyey sheekh albani laftiisu wuxuu ku quweynayaa kitaabkiisa sifatu salaati اnabiyi sala allahu alayh wasalam waxaanu caddaynayaa xadiidkaasi inuu yahay xasan oo saabit yahay marka qunuudka witrigu saas u jiraa ha yeeshee culammadu waxay isku khilaafeen sanadkoo dhan witriga miyaa la qunuudayaa mise ramadaan oo keliyaa la qunuudayaa mise shan iyo tobanka ramadaan ugu dambeeyaa la qunuudayaa mise marna waa la qunuudayaa marna waa laga tegayaa aqwaashaasaa ku jirta culammada shaaficiyadu waxay qabaan nuska dambe ee ramadaan baa la qunuudaa witriga inta kale lama qunuuno sanadda saas yadaa bay qabaan waxaana laga soo raray saxaabada qaarkood markay nisfiga gaadho bisha ramadaan oo kala badhanto inay qunuudi jireen gaaladana habaari jireen asaar saxaabada ka soo aroorto si aad sheegaysaana waa jirtaa marka ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahaan bishoo dhan baa la qunuudi karaa ahlucilmiga qaarkood waxay sanadkao dhan baa la qunuudi karaa oo qunuuddu mashruuc tahay culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen axaadiista qunuudda witriga ku soo aroortay ma badna waxaan filayaa saxaabi keliya soo wariyey inay yidhaahdeen marka waxaa lagu xambaarayaa ila haddii aada ay u dhici lahayd dad badan baa soo rari lahaaye in marna la samaynayo marna laga tegaayo marka tii lagu camalfalaba yacni wejay leedahay yacni laazimna ma aha sanadkao dhan in la wada qunuudaa culamada qaarkood se inay istixbaabeen waa jirtaa adilada ku soo aroortayna saasaynay u badnayn haddii ramadaantoo dhan la wada qunuudana xaraj iyo dhibaato ma leh wallahu aclam laba su'aalood ayuu isku daray saa'ilku labada su'aalood waxay ku saabsan yihiin salaadda taraawiixda wuxuu yidhi salaadda taraawiixda koob iyo toban ragcadood marka la tukanaayo siddeedda ragcadood ee hore qur'aan badan baa la akhriyaa saddexda dambena qur'aan aan badnayn oo suuraduhu aynay dhaadheerayn baa la akhriyaa waana in la niyeeyaa salaadda lala imanaayo marka labada ragcadood ee ragcadda sagaalaad iyo ragcadda tobnaad ma witri buu qofku niyeysanayaa mise salaadihii shafciga ahayd inuu tukanayuu niyeysanayaa waa xagga niyad ay ku saabsan tahay jawaabteedu waxay tahay niyada marka uu niy niyeysanayaa waa qiyaamu leylkii witriguna waa qayb qiyaamu leylkii ka mid a ruuxa ma'muumkiina wuxuu taabicu yahay oo raacayaa imaamka hadduu saddexda isku bixiyo isku tukado iyo hadduu kala gooyo oo salaamad naqsado haddana ragcad gaar ka dhigana dee imaamku raacaya innamaa jucila alimaamu liyu'tama bih imaamka waxaa imaam looga dhigay in lagu daydo daraaddeed baa imaam looga dhigay shardina ma aha niyada uu niyeynayo ilaaba ilaa inuu niyeeyo saddex ragcadoodoo isku bixisoo isku furan oo salaamo naqsi keliya leh inuu niyeeyaa shardi maaha iyo inuu khilaafkeed niyeeya ton imaamku taabicu yahay qiyaamu leylkii caamkaa baanu niyeynayaa hadduu markaa salaamo naqsado atixiyaad u fadhiistana waa la fadhiisanaya la atixiyaadsanaya waa la salaamo naqsanaya haddii kale uu kaco saddexda isku bixiyana saddexdii buu la tukanayaa mana odhanaayo anigu witri ma niyeysanin waayo dee ragcadda lafteedu waxay witriyeynaysaa salaaddii hore waa kay xadiiskii ay ku saarootay fain khashiya subxa yacni sallaa ragcatan tuutiru lahu maa qad sallaa yacni ragcad hadduu subaxa ka baqo siduu salaaddii u wado ragcad buu tukanayaa ya ragcaddaasoo witri uga dhigaysa salaaddii uu tukaday marka dhammaanteed waxay isku noqonaysaa markaa bi hada alictibaar witri ayay isku noqonaysaa marka wax shiddo oo ku sugan ma jiro niyada tacyiinka la cayimaayo witrinimo lagu cayimayo wax shidi kuma sugna hadduu ku cayimi waayo wuxuu markaa niyeynayaa un qiyaamu leylkii witriguna qiyaamu leylkii buu ka mid yahay imaamkaanuu taabicu yahay oo raacaya yacni saas yadaa weyi su-aasha kale waxay ku saabsan tahay ruuxi markuu tukanayo witriga qunuuddii ma wuxuu la imanayaa rukuucda ka hor mise wuxuu la imanayaa rukuucda dabadeed labada mid walba culammadu waa sheegeen in qabla arukuuc qunuudda lala yimaado rukuucda ka hor oo qiraa'adii marka la dhammeeyo inta aan la rukuucin ka hor in la qunuudo iyo marka rukuucda laga soo tooso dabadeed in la qunuudo xagga daliil ahaanna waxaa qawiysan daliilka ku soo arooray qabla arukuuc in la qunuudo witriga kaasaa aqwaa ah oo xoog badan tan kalena culammadu waxay yidhahen waa bannaan tahay dadkeennu laakiin sida badan ma yaqaaniin rukuucda ka hor in la qunuuda ma yaqaaniin marka waxa weeye ilaa la baro oo dadkii dee ay bartaan in waxa weeye lagu kediyo ma aha laakiin waa in markaa la baraayoo loo sheegaa dadka qaarkood baa meelaha qaar intay sameeyeen khalkhal baa ka dhacay ya markaasaa waxay u qaateen dadka qaarkood inuu imaamkii sahwiyeyba oo uu is yidhi dee sujuud buu hadda geli doonaayo wuxuu u qabaa inuu rukuucdii ka toosay ya way is yidhaahdeen salaaddii khalkhal baa ku yimi imaamkii baa sahwiyey mana sahwina badrheedh buu la yimi laakiin dee waxaa seegtay marka hore dadka in loo jilciyo oo dee masalada loo sheego inay jirto loo tilmaamo oo la yidhahdo labada mid weliba waa jirtaa ee rukuucda dabadeed in la qunuudo witriga iyo rukuucda ka hor in la qunuudo mid waliba waa jirtaa mid waliba waa jirtaa weliba daliil ahaan waxaa qawisanoo aqwaa ah xagga axaadiista marka laga eego qabla rukuuca saas yadaa in loogu sheego loogu jilciyo ayaa markaa ku habboon laakiin ahlu cilmigu labadaba waa sheegeen oo waa tilmaameen wallahu aclam ha su-aashu waxay ku saabsan tahay gabadha uurka leh iyo gabadha nuujinaysaa hadday ilmahooda u baqaan maxaa lagu yeelanaya gabadha uur kale iyo gabadha nuujinaysaa haddii naftooda iyo ilmahooda midnaba aynay u baqin oo ay soomi karaan waajib wax ku aynay soomaan ayaa waajib ku ah oo mid kastoo uur leh cudurdaar ma haysato mid kastoo wax nuujinaysaana cudurdaar ma haysato marka xaalka ay awoodi karaan oo naftooda iyo ilmaha midnaba aynay u baqin ilaaba ilaa waa inay soomaan soonkii ramadaan xaalka naftooda ay u baqaan ama ilmaha u baqaan ama ilmahoodiiyo naftoodaba ay u baqaan labadoo isla jira baqashadaa xukunku ku xidhnaanayaana wuxuu noqonayaa waa mid danni haalibi ku dhisan yahay danni haaliba waa inuu yahay baqashadaasi waa inay tahay waa inay xoog badan tahay waa in loo badinayaa inay dhibi imanayso haalibu danni waa inuu saa yahay laakiin mujarad alkhawf oo aan haalibu danni male haaliba ku dhisnayn xukunku ka dhalan maayo ee wax kasta oo markaa khawf lagu sheego shareecada oo xukum lagu xidhaayo khawfkaasi waa mid ghalabatu danni male haalibi waa miduu markaa ku dhisan weeye oo khawfkaasi haalib yahay oo leeyahay badiba saasay u dhacaysaa marka haddii danni haaliba cabsi ku dhisan ay nafteeda u baqdo gabadhaa uurka lahayd ama ilmaha nuujinaysaa ama ilmahaba ay u baqdo ama nafteed iyo ilmaha labadaba u baqdo waajib waxa ku ah inay afurto ramadaantii baa waajib ku ah oo nafteeda inay dishaa uma bannaana ilmahan inay dishaana uma bannaana ee waajib waxa ku ah inay afurtaa waajib ku ah allah wuxuu yidhi walaa taqtuluu awlaadakum ha dilina ubadkiinna wuxuu kaloo allah yidhi qad khasira aladiina qataluu awlaadahum safahan bigayri cilmin waxaramuu maa razaqahum allah yacni allah wuxuu inoo sheegay yacni way khasaareen kuwa ubadkooda laynaya oo xaqdarro ku dilaya marka inay afurtaa waajib bay ku tahay garanna inay afurtee ha dhow maxaa ku waajibaya culammadu aad bay masaladaa isugu khilaafeen oo khilaaf fara badan baa ku jira culamada qaarkood waxay yidhahdeen qallo keliyaa saaran culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waxa saaran fidyo keliyaa saaran oo wayna miskiin quudisaa culamada qaarkood waxay yidhaahdeen hadday nafteeda u baqdo ama nafteediyo ilmaha labadaba u wada baqdo ama nafteeda u baqdo qallo keliyaa saaran laakiin hadday ilmahoo qura u baqdo waa inay labadaba isku dartaa qallaha iyo fidyada labadaba israacaysaa tafsiilka caynkaasina waa sida shaaficiyada iyo xanaabiladu ay mareen marka jamaahiirta culammadu waxay leeyihin ilaaba ilaa waa in qalle lala yimaadaa mar qallihii wax lagu daraayo iyo mar aan qallihii waxba lagu daraynba ama qaar wax ku daraya xaalaadka qaarkood iyo qaar aan wax ku daraynba culamada qaarkood oo kala farqinaya waa jiraan yacni xaamilka iyo murdica calaa kulli xaal aqwaal badan baa ku sugan xagga culammadu siday u badan yihiin marka laga eego waa inuu qalle ilaaba ilaa saaran yahay ama fidya ha raacdo xaaladaha qaarkood ama yayna raacinbe jamaahiirtu saasay mareen ahlucilmiga qaarkoodna waxay mareen miskiin inay quudiso inay saaran tahay keliya wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin waana sida cabdullaahi bnu cabbaas iyo cabdullaahi bnu cumar oo culammadii saxaabada ka mido ay fatwoodeen kana caan baxday weliba culamada qaarkood waxay yidhaahdeen cid saxaabada ka midoo ra'yigaa ku khilaaftay cabdullaahi bnu cumar iyo cabdullahi bnu cabbaas lama hayo marka waxay noqonaysaa tan noocaasoo kale ah yacni ijmaac sukuuti ay culamada qaarkood ka cabiraan yacni waa in la raacaa waa sabiilulmu'miniinkii wman yushaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda wayatabic hayra sabiili lmu'miniina nuwallihi ma tawalla wanuslihi jahannam cumuumaadka itibaaca saxaabada in la raaco sheegaysaa ayaa laga deliishanayaa masaa-isha ra'yi keliya saxaabada qaar laga hayo oo ra'yigaa wax khilaafay aan la haynin saas aawadeed cabdullaahi bnu cabbaas tafsiirka aayaddu ku fasiray wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin hadalka kale uu yidhi aayaddu waa mansuukho iyo hadalka uu yidhi mansuukho ma aha oo waxaa looga jeedaa odaygii weynaaday ee gaboobay ee aan soomi karayn iyo islaantii weynayd ee aan soomi karayn iyo gabadhii uurka lahayd iyo gabadhii wax nuujinaysay ee iyaguna aan soomi karayn oo sidaa ku fasiray oo mansuukho ma aha uu yidhi waxaa lagu xambaarayaa xukunkeeda lama wada rafcin baa loo jeedaa oo mafhuumkii aayaddu baaqi buu yahay walow manduuqeedii haba la nasakhabe ilaa manduuqeedu waxay ku soo degtay ciddii awoodi karaysay soomka xaaladdii horay ahayd inay u bannaanayd soomka iyagoo awoodi karaya inay fidyo bixiyaan baa waagii hore u bannaanaa oo ay iska afuraan laakiin markii dambe xukunkaa waa la nasakhay faman shahida minkum ashahra falyasumhu ayaa lagu nasakhay sidii xadiidkii salamatu bnulakwaxba sheegaayo markaa saas aawadeed aayaddii waa la nasakhay iyo haddana waa la deliishanayaayoo saasaa lagu xambaarayaa bacdi baa waxay yidhaahdeen ibnu cabbaas waa tanaaqudo hadalkiisaa iska horyimi oo isdareeyey laakiin labadiisa hadal waa la isla fahmine oo cidda sidaa odhanaysa waynay isla fahmine isma isma darayeynayaan oo iskama hor imanayaan ee laba xaaladood oo kala duwan baa lagu kala xambaarayaayo cidda kari karaysay inay soonkii iska dayso dabeedna markaa ay afurto fidyo bixiso taa waa la nasakhay waa la rafciyey ama waa la suugiyey mafhuumkii yacni ahaa ciddaan kari karayn in fidyad yaga baaqi u tahayna oo calaa sabiili awlaa aayaddu ay kugu tusinaysayna waxay noqonaysaa inay iyadu baaqi tahay ayay markaa noqonaysa markaa saas aawoodee xagga daliil ahaan waxaa qawisan yacni gabadhaa uurka leh iyo gabadha ilmaha nuujinaysa markay u baqaan naftooda amaba ilmaha ay u baqaan oo sababtaa ay ka soomi kari waayeen inay afuraan baa waajib ku ah waxaanay hadhow bixinayaan fidyay bixinayaan oo miskiin bay quudinayaan maalin kastaba sidaas yadaa bay noqonaysa sidaa cabdullaahi ibnu cabbaas iyo cabdullaahi ibnu cumar ay fatwoodeen saas yadaa bay noqonaysa hadduu laakiin ruuxu ku xasili waayo oo niyaddiisii ku degi weydo afur oo hadhowna fidyo keliya bixi sidaa hadduu ka degi waayo qallaha keliya ha ku kaaftoomo ee labadaba in lagu waajibiyo oo la saaraa deliil ma leh deliil ma leh waxaa aada u qariiba fuqahada qaarkood inay yidhaahdeen fidyo waxaannu ku saaray gabadhan uurka leh iyo gabadhan wax nuujinaysa ilmaha markay u baqaan oo naftooda aynay u baqin fidyada waxaannu ku saarray hadalka cabdullaahi ibnu cumar iyo cabdullaahi ibnu cabbaas qallahana way ka aamuseenoo may sheegin dabada adillo kaleaanu u doonannay adilada kalean u doonannay waxay tahay faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatu min ayaamin ukhar marka warka fuqahada qaarkood sidaa kutubaha qaar ku qoreen waay yidhahdeen cabdullahi ibnu cabbaas baa ka aamusay qadaha oo ma sheegin qalle ma lagu leeyahay mise laguma lahaa sax maaha waxaanay noqonaysaa asarka ku soo arooray inuu ka qarsoomay ee cabdullaahi ibnu cabbaas iyo cabdullaahi ibnu cumar waxay tasriixinayaan oo caddaynayaan calayki alfidyatu walaysa calayki alqadaa fidyaa ku saarane qalle kuma saara anti bimansilati aladiina laa yutiiquun calayki alfidyatu walaysa calayki alqadaa weliba aasaarta sidaa kaga soo aroortay asaaniid saxiixay ku soo aroortay oo ay ku timi irwaa'u lkhaliilka iyo kutubta kale ee takhaariijtuba way caddaynayaan sanadada aasaarta ku soo arooree daaru qudni soo wariyey ee sidaa sheegaya inay tahay asaaniid saxiixa inay tahay oo labada saxaabiba ay ka sugan tahay marka qadaagii kamaya aamusine qadaagii way nafyeenoo waxay idhahaan qalla kuma saara ee fidyo keliya ku saaran wallahu aclam su-aasha halkan waxay sheegaysaa haddii waxa weeye adaankii dambe la addimo laakiin wax iftiina aanan arkaynin oo waagii inuu dilaacay aan arki waayey ma iska wadan karaa taas horeynu u sheegnay haddii qofku markaa intuu eegay yacni waagii uu waayey oo ay noqotay markaa inay iska addimayaan qoladan addimaysee laakiin miday waagii inay arkeen aynay ku addimaynin xaalka noocaasa waa la yska cuni karaa dhibi kuma sugna laakiin xilligii waagu dilaacayay hadday addimaan iyadu waxay noqonaysaa in waxa weeye laga gaabsado o la joojiyo waxaa kale ay culamada qaarkood yidhaahdeen ka warran haddii laga shakiyo oo ruuxii waagii buu eegay dabeedna wuxuu ka shakiyey waagii inuu dilaacay iyo inaanu dilaacin asalkiina wuxuu ahay inuu habeen yahay walaslu baqaau ma kana cala ma kan walyaqiinu laa yazuulu bishak yaqiintuna shaki kuma zuusho mu'adin wakhtiga ilaaliyo oo cadli ahoo isagu wakhtigii intuu eegay adaankiisu ka dhigan yahay ikhbaar wakhtigii uu ka warramayo waagu inuu dilaacayna ma ogee taqwiim bay iskaga addimaan xaalka caynkaasa waxay markaa culamo badani waxay leeyihiin oo shaaficiyada qaarkoodba ka mid yihiin waa la yska cunayaa cabdullahi bnu cabbaas laftiisana waa laga soo naqliyey kul maa shakakta xataa laa tashuka nin baa wuxuu yidhi waagii baan eegay dabeedna waxaan ka shakiyey waagu inuu dilaacay iyo inaanu dilaacin cabdullaahi bnu cabbaas wuxuu yidhi kul maa shakakta xataa laa tashuka cun buu yidhi intaad shakinayso cun ilaa aad ka shakiyi weydo waayo allah wuxuu yidhi wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayti alaswadi min alfajri tabayun buu allah shardiya inuu u caddaado marka ruuxan shakiyena uma caddaan marka xukunkii tabayunku ku xidhnaa tabayunkina ma xasilin marka cabdullahi ibnu cabbaas wuxuu leeyahy kul maa shakakta xataa laa tashuka laakiin mu'adin wakhtiga ilaalinayo oo cadli ahoo isagu markaa intuu eego waaga markuu dilaaca uun isagu addimaye aan taqwiim iskaga addimayn hadduu jiro warkiisa waa la ictimaadaya adaankiisii waxbaa lagu dhisayaa waxay noqonaysaa in la joojiyo ayay noqonaysaa marka uu addimo saas iyadaa bay noqonaysaa su-aashu waxay ku saabsan tahay qofkii gaboobay ee xoogaa maskaxdiisa isku daadatay ee wakhtiyada qaarkoodna xasuustii iyo garashadii u soo noqonayso in badanna markaysaga ay ka tegayso muxuu xaalkiisu noqonaya ruuxu markaa uu khalkhalo ama asaasaqo nacuudu billahi min dalik wuxuu noqonayaa ruuxaan takliif saaray rufica alqalamu can alaaa nebigu wuxu uhi sala allahu aleyh wasalam saddex baa qalinka laga kor yeelay waxaana ka mid ahaa can ilmajnuuni xataa yacqila kii waallaana qalinka waa laga kor yeelay ilaa wax kala garana marka wuxuu noqonayaa marfuucu lqalam inuu yahay buu noqonayaa marka aanu waxba kala garanayn fidyana laga bixin maayo soonna ma saara haddii ay tahay garashadiisu googo ay tahay oo maalmaha qaarkood uu wax kala garanaayo oo maalintii oo dhan garashadiisii ay wada joogto waxay noqonaysaa maalintaa soonkeedii waa lagu leeyahy laakiin maalintii xilli ka midana hadduu wax kala garanayo xilli ka midana aanu waxba kala garanaynin waxay noqonaysaa yacni soonkii isagu waa ka dhacayaa oo maalin dhammaystiran oo dee uu miir qabay markaa ma jirto laakiin salaadda xilliga uu wax kala garanayana waa ku waajibaysaa xilliga aanu waxba kala garanayna waxba ku waajibi maayaan oo masaara ayay markaa noqonaysa wallahu aclam su-aashu saa maqlayseen kolley ramadaan kuma saabsana waxay ku saabsan tahay wardiga la wardinayo oo tusbaxa lagu wardinayo ama lagu tasbiixsanayo nebiga sala allahu alayh wasalam ma laga hayaa haddaan nebiga laga haynin bidco ma noqonaysa bidco ma noqonaysa jawaabtu waxay tahay nebigu sala allahu alayh wasalam tusbax marna kuma tasbiixsano wuxuu ku tasbiixsan jiray nebigu sala allahu alayh wasalam farihiisa sunnada qawliga iyo ta ficligii mid waliba waxay ku soo aroortay in faraha lagu tasbiixsado oo nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam dumarkii markuu la hadlayey wacqidna bilanaamil faraha ku tiriyo ku gunta waa sunno qawli ah wuxuu kaloo nebigu sala allahu aleyh wasalam ahaa mid faraha ku tiriya kaana yacqidu tasbiixa biyamiini gacantiisa midig ayuu nebigu ku tasbiixsan jiray oo tasbiixda ku gunti jiray marka sunnadii nebiga ee qawliga ahayd iyo tii ficliga ahayd mid waliba waxay ku soo aroortay faraha in lagu tasbiixsado weliba wuxuu ku daray nebigu sala allahu aleyh wasalam wacqidna bilanaamili fa inahunna mas'uulaatun wa mustandaqaat faraha ku tiriya waayo waa la weydiinayaa waana laga hadlinayaa marka farihii waa markhaati kacayaa far walba inta goor aad ku tasbiixsatay sheegaysaa malyan goor laba malyanoo goor ya intaasoo kunoo goor intaasoo boqoloo kun ya far waliba waxay ka markhaati kacaysaa inta goor ee aad ku tasbiixsatay ama taxmiid ama tasbiix ama tahliil ama takbiir aad kula timi taasina waa faa'iide ziyaadoo faru leeyihiin sunnadii nebiga ee qawliga iyo tii ficliga ahaydna waxay ku soo arooreen faraha marnaba nebigu sala allahu aleyh wasalam tusbax kuma tasbiixsan saxaabadiisuna tusbax kuma tasbiixsan xadiis baa la soo wariyey sheegayaa yacni gabadh markaa quruurux tirin jirtay oo ku tasbiixsanaysa inay jirto oo nebigu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam waxaad maanta o dhan tirinaysay wax ka khayr badan baan markaa waxaa la imi oo dabeed markaa uu sheegay subxaana allahi wa bixamdii cadada khalqihi wa ridaa nafsihi wa zinata carshi yacni dikrigaas uu sheegay in afar goor la yidhaah marka tasbiixda faraha lagu tirinayaa dee saasay markaa adillo u leedahay xadiiskaa haddaba ku soo arooray gabadhaas riwaayadaas bukhaari iyo muslim ma soo warin asalka xadiiskuna bukhaari iyo muslim ku suganyay waxaa soo wariyey riwaayada atirmidi wahayru markaa ma sugna oo culamada qaarkood waxay sheegeen inay asixin saxaabo kale laftooda waa laga sheegay inay tusbaxyo ku tasbiixsadeen laakiin culammada markaa muxaqiqiinta ee muxadisiintii waxay caddeeyeen inaan waxba ka sugnayn bay caddeeyeen sheekh albaani baa ka mid a culamada caddaysa ha yeeshe waxaa laga yaabaa dadka qaar inay maqleen ama ay arkeen waadada qaarkood oo yidhi marka axaadiista qaar baa xasan ah oo sugan sida suyuuti wakhayru amaba ay arkeen saaxibu nayl alawtaar hadalka markaysagaa uu sheegayo oo aasaaraha qaarkood aanu takhriijinayn u soo aroorinayn suyuuti waa mutasaahil oo axaadiis badan oo daciifa bal qaar mawduuca buu soo dhoweeyey oo uu qaarkood taxsiiniyey marka waxa weeye mid la cuskanayo markay culammada kale muxadisiintii ay khilaafaan ma aha aasaartaa saxaabada laga sheegayana waxba kama sugna markaa sida saxiixi waxay noqonaysaa inay bidco tahay bay markaa noqonaysaa amaa ruuxa la yimi ma la ictibaarinayaa inuu saaxibu bidca yahay waxaa dhici karta in waxa weeye la ictibaarin waayo oo hadduu markaa arkay culamo quwaysay wax khilaafsan oo xujadii u caddeeyana aanu arag waxay noqonaysaa inuu macduur yahay buu noqonaya marka ruux kasta oo yacni markaa la yimi noqon maayo saaxiibu bidco noqon maayo laakiin ruuxii xujada loo caddeeyey oo inaan waxba ka sugnayn oo nebiga aynay ka sugnayn ay u caddaatay dabeedna markaa iska samaynaya iyadoo arrinkaasi u caddaaday dabadeed waxay noqonaysaa isagu inuu saaxiibu bidco yahay ayay markaa noqonaysaa bidcadaas waxay noqonaysaa kayfiyada ayaa markaa bidco ah waxay noqonaysaa bidca idaafiya noocay yidhaahdaan culammadu ayay markaa noqonaysaa weliba waxaan ku darayaa saxaabada qaarkood waa dhacday inay inkaar ku sameeyeen sida cabdullahi ibn mascuud oo kale yacni dad markaa tusbax ku tasbiixsanayo oo jamac isugu yimi ayuu arkay dabeedna waa ku inkiray waxyaaluhu ku inkirayana waxaa ka mida kayfiyadday isugu yimaadeen iyo tusbaxay ku tasbiixsanayaan labadaba waa inkiray wallahu aclam subxaanaka allah